allah naxariisto doctor cabdiraxmaan jacan barre wuxuu dhintay shalay galabtii wuxuu deganaa magaalada sandiyo isbitaalku ku dhintay marka de harun haruun rabaani awoodka si caadi ugu dhintay wax shila iyado dhib kale ma soo gaadeen marka aqoon intee la egaa adiga u lahayd qof ahaan cabdiraxmaan jaamac barre cabdiraxmaan jacan barre waxaana u ahaa aqoon aada u dheer wuxuu dhashay sida ku xusan macnaha c v giisa ama kun iyo sagaal boqol iyo konton kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo toddobadii bishii september shan iyo tobankeedii shaqooyin kala duwan buu soo qabatay macallin buu ka bilaabay kadib wuxuu noqday kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo lixdii wuxuu macallin ka ahaa magaalada buurxakaba ee gobolka bay kadib wuxuu noqday wuxuu ahay waxbarasho lixdan iyo afartii buu lixdan iyo saddexdii buu kasoo noqday jaamacad ku taala layihaha badoa oo ku taala dalka talyaaniga ayuu jaamacadda wuxuu kasoo qaatay siyaasadda iyo dhaqaalaha kadibna soomaaliya kusoo noqday markaas ku beeray wasaaradda arrimaha dibadda maxaa ka mid ahaa xilalkii kala duwanaa ee uu soo qabtay cabdiraxmaan jaamac barre
shaqooyin badan buu kasoo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda oo kale ah agaasimaha waaxda siyaasadda iyo dhaqaalaha kadibna kacaankii markuu dhashay wuxuu noqday xogeyaha joogtada ah yuu noqday kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii kadibna wasiirul khaarijiya wuxuu noqday kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo toddobadii marka doctor cabdiraxmaan jaamac shaqooyin fara badan ayuu dalka usoo qabtay wuxuu ah nin wadanaya oo dadkiisa iyo dadkiisaba jecel aadna ugu shaqeeyay in la hormariyo siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya waana wuxuu kadib noqday wasiirka maaliyadda kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo toddobadii kadib haddana wuxuu kusoo noqday wasiirka arrimaha dibadda markii ugu dambeysa dowladdu soomaaliya dhibaatadu ka habsatayna wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda iyo prime minister ku-xigeenka soomaaliya marka marka ayadoo ayadoo kooban markaan soo goobo waa intaa taarikh adiga adiga qof ahaan maxaa ku xasuusataa cabdiraxmaan jaamac baran cabdiraxmaan jaamac waxaan ku xasuustaa inuu aa nin wadani ah dadkiisa jecel dalkiisa jecel aada ugu shaqeeyey ummadda soomaaliyeed jeclaa ummadda soomaliya inay ka gaadsato kana baxdo dhibaatooyinka iyo dagaalada aan nuxurka lahayn soo dhibaateeyey marka nin wuxuu ahaan ku aqaanay nin rullow ah nin wadani ah nin dadkiisa jecel dadkana u dhexeeyo caadil ah intii uu joogay wasaaradda arrimaha dibadda oo kale maxaa lagu xasuustaa cabdiraxmaan jaamac barre cabdiraxmaan lagu xasuusta shaqa kartidiisa xagga shaqada wuxuu nin wasiir ah oo yimaada shaqadiisa ku tukada salaada subaxa lixda ama ka hor yimaada markuu shaqada ka baxaa labadana dib usoo noqda ilaa sagaalka ilaa tobanka habeenimo jooga waxyaabaha lagu xasuustaasaa kamid ah waxaa kamid ah in uu aada isugu dhabarjibiyey ummadda soomaaliyeed in ay siyaasad micno leh wax ku ool ah oo dar yeelaysa xoreynta ummadda soomaaliyeed iyo inuu ka shaqeeyo aada bu wuxuu isugu dhabarjibiyey dadka soomaaliyeed ee ku jira gumaysi gacanta gumaysi sida dhulka le soomaali galbeed sida n f d wuxuu wax ka qaatay dadaal aada u fara badan sidii loo xoreyn lahaa dalka jabuuti ood ogtiina xorooday june nineteen seventy seven marka lama soo koobi karo doctor cabdiraxmaan jahaan barre waxyaabuhu ummadda soomaliyeed u qabtay tusaale ahaan intii uu ahaa wasiirka maaliyaddoo kale waxaa la sheegaa in ay ahayd waqti aada soomaalida iyo ganacsiga ugu adkayd oo isbedel dhaqaale oo sicir barar keenay wadanka in xilligaasi uu ka dhacay maxaad ka xasuusataa siyaasadihii waagaas ee cabdiraxmaan jaaman bare anigu waxaan joogay dibadda hase ahaatee waxaan ka xasuustaa dhaqaalaha markuu wasiirka maaliyadda laga dhigay ummadda soomaaliyeed way ogeed siduu ahaa dhaqaaluhu lacagtii iyo deemeenkii dadku qaadan jireen baa la soo celiyey sida warka nooga yimid anu markaa washington baan joogay nooga yimid bangiga adduunka ama world bank dhaqaalihi markuu wasiirka noqdo intii yaroo wasiirka ahaa lacaga fara badan umada dawladda ka maqnayd ama banuugta ka maqnayd ayuu soo celiyey marka waxaan odhan karaa intii yarada uu joogay wax badan buu ka qabtay xagga dhaqaalaha